bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa sabtihii taariikhdu ay ku astaysan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha janawari sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan magaalada doofa ee dalka switzerland waxaa lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha adduunka oo ay ka qayb galeen in ka badan boqol iyo labaatan dowladood soomaaliya waxaa shirka ku matalayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaasi oo shirka ka hor kulamo la qaatay madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi oo ay ugu horreyso ra-iisul wasaaraha waddanka norway madaxa bangiga adduunka iyo sidoo kale hay-adaha kala duwan ee ka qaybgalayay ee ayagu dhaqaalaha siiyo soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa shirka ka jeediyey taasi oo kaga hadlayay soo kabashada soomaaliya iyo hanaanka dhaqaale ee dalka haatan halka u maraya iyadoo dhinaca kale u dalbaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya soomaaliya haatan in ay tahay in laga cafiyo deymaha faraha badan ee lagu leeyahay maadaama ay tahay soomaaliya waddan ka soo kabanaya dhibaatooyin iyo burbur dowladnimo oo harakeeyey safiirka dowladda soomaaliya ee dalka switzerland faadumo cabdulaahi insani ayaa la hadashay warbaahinta shirka kadib waxayna sheegtay ama sharaxday waxyaabaha shirka soomaaliya ka quseeyey soomaaliya waa markii ugu horreysay ay ka qayb qaadato shirkan oo si rasmiya weliba loogu casumay ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa marka soomaaliya marka waxa ay runtii halkan ay kala noqoto waa wax aada u weyn oo faa-iido badan taasina waxaa keentay dadaalkii iyo wafdiga iyo ra-iisul wasaaraha hogaaminahayo ay ku dadaaleen in ay meesha wax kala noqdaan waxyaalihii aan kala noqonay haddii aan wax kaaga taabtaabto waa badnaayeen horta midda ugu horreysa waxaan rabaa inaan kuu sheego inay jirtay soomaaliya wakti gooni ah oo loogu talagalay inay ka hadasho arrimaheeda iyo horumarka ay rabto iyo meesha ay hiigsanaysa ay rabto inay gaarto taasoo dowlado badan ay kasoo qayb qaateen iyo hay-ado badan oo adduunka iyo qaramada midooda oo kale kasoo wada qayb qaateen halkaas waxaa khudbad ka jeediyay ra-iisul wasaaraha su-aalo badanna laga weydiiyey runtiina waxay ahayd mid aad aan maaragtay ugu najaxnay waxaa jiray oo kale oo aan ka qayb qaadano shirar kaloo kala duwan oo sida geeska africa oo kale waxaa jiray shirar oo laba geesooda aan ka qayb qaadanoo badan ayaguna runtii kulligood marka aan isu soo duuduubo wax faa-iido weyn oo aan isleenahay qolo walboon la hadalno amaan soo doonato ayagoo laftooda na yidhaahda inaan soomaaliya aragnaa rabnaa marka aan wada fadhiisano ay noo muujiyeen runtii hami weyn inay soomaaliya u qabaan shirkan wadamada africa waxaa ku matalaya wadamo tiro yar oo ay ka mid tahay soomaaliya beesha caalamka ee taageerta soomaaliya inta badan waxay ka sheegaan shirarka in soomaaliya ay caawin doonaan dhinaca dhaqaalaha iyo arrimo kale ayagoo inta badan hadalladaasi ay yihiin kuwa aan soo dhaafin afka waxqabadna aanu daba socon mana jirta cid sii daba gasha in ay rumooba riyooyinka laga ballan qaada goobaha laysugu yimaado sida shirarka noocani ah xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho waxaa isku dilay laba ka mid ah maxaabiista ku xirxiran iyadoo mid ka mid ah la tilmaamay in uu geeriyooday arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii sida la sheegay dhalinyarada xabsiga ku jirta ee ku murmeen ciyaar kubadda cagta ahayd taasi oo keentay in mid ka mid ah uu naqaska ku dhego waxaana la tilmaamay mid kale in cirbid uu duray taasina ay keentay in uu u geeriyooday cirbiddaasi taasi oo muujinaysa dayaca ka muuqdo arrintaa la xiriirta maxaabiista ku xiran xabsigaasi oo ayagu hore looga deyrinaya xaaladooda maxaabiista ayaa saacad waliba heli kara daawooyin ay isku duraan si ay nafsadda isu dhaafiyaan taasina waxay caqabad ku tahay nolosha maxaabiista tirada badan ee ku jirta xabsigaasi saraakiisha ammaanka ee xabsigaha ayaa warbaahinta wax ka weydiisay arrintan ayagoo ka gaabsaday in wax faahfaahin ay ka bixiyaan siyaabihii ay ku dhacday arrintaa ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maamulka jubbaland ayaa tilmaamay in loo dhisi doono ciidamo boolis ah degmooyin dhowr oo ka tirsan gobolka gado kuwaasi oo hana oo aan haatan lahayn wax ciidamo boolis iyo naba sugid ah marka laga soo tago ciidanka ka howlgala gobolka gado ee ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha maamulka jubbaland oo ay socdaal ku helinayaan xubno ka tirsan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka jubbaland ayaa gaaray qaybo ka mid a deegaanada waxa uuna tilmaamay in garbaharey buurdhuuba iyo sidoo kale baardheere loo samay doono ciidamo boolisa kuwaasi oo hoos taga maamulka jubbaland asigoo tilmaamay shaqaduna inay tahay mid ay leeyihiin maamulka jubbaland dowladda federaalka ah ayuu sheegay ciidamadeeda in keliya ay leeyihiin sugidda amniga xuduudaha iyo sidoo kale dagaalada ka dhanaa maleeshiyada al-shabaaba waxa uu tilmaamay howlaha la xiriira arrimaha booliska iyo nabad sugidda degmooyinka maamulka jubbaland in maamulka mas-uul uu ka yahay taasida ugu dhaqsiyaha badanna loo aruuri doono ciidamo ka howlgala saddexdaasi degmo sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe degmooyinka garbaharey buurdhoobo baardheere iyagana ma joogaan ciidan boolis nabad sugid ma joogto kuwii xabsiyadu ma joogaan waxaan rajaynayaa wasiirka oo degdeg hadda ugu bixi doono inay soo mari doonaan intaas wasiirka amnigu raaci doono taliyaha nabadsugidu raaci doono hawshaas waxaan idhi boolisna hala xareeyo dareyskoodii alaabtoodana waanu keenaynaa dowlad dhexe kuma xidhna jubbaland bay ku xiran tahay waanu samaynaynaa haddii ilaha waxaanu leenaha ciidanka kala saaro oo aan federaalka shaqada uu leeyahay waa wixii xuduudaha iyo dagaalada iyo ku saabsan laakiin booliska magaalada oo maamulka hoos imanaya inaan u samayno noqoto wax maamulka ka amar qaadanaya oo ku xidhanayna noqonin ciidan cid kale ka amar qaadan ama boolasi kale ku xidhan taa waan dedejinayna haddii ilaa yidhaahdo warbixintana wasiirada keeni doona saddexda hadda soo mari doono jawaab ka keeni doona haddii ilaa yidhaahdo maamulka jubbaland ayaa waday dardarta ah dhismaha ciidan boolis oo loo sameeyo degmooyinka iyo deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo si loo soo celiyo kala dambayntii iyo sidoo kale nabadgelyada degmooyinka qaarkood oo haatan ayna ka jirin wax ciidan boolis iyo nabad sugid ah jubbaland ayaa hore u sheegtay in ay xoogi saari doonto sidii loo xaqiijin lahaa amniga degmooyinka iyo deegaanada ay maamulaan marka laga reebo goobaha ay weli gacanta ku hayaan maleeshiyada al-shabaab sida gobolka jubbada dhexe weeraro bambaan ayaa habeennimadii xalay ahaa lagu qaaday bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku lahaayeen xaafadda tawfiiq ee degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir weerarka bambaano ayaa la tilmaamay in lagu qaaday goob ay xilligaasi ku sugnaayeen saraakiisha nabad sugidda oo la tilmaamay inay ka arinsanaha ka arrinsanayeen hanaanka ugu wanaagsan ee ay ula shaqayn karaan ciidamada hay-adaha kala duwan iyo qeybaha bulshada ah ee degmadaasi si looga hortago falalka amni darro degmada yaakshiid oo ka mid ah goobaha inta badan ay kusoo laalaabteen dagaalo iyo weeraro ka dhanaa amniga ayaa waxa ay ciidamada ammaanka sheegeen inaysan wax khasaaraha ka dhalan weerarkii xalay lagu qaaday ciidamada ammaanka ayaa marnaba halkaa gaaray kuwaasi oo baaritaano bilaabay inkastoo aan la sheegin cid loo soo qaqabtay weerarkii habeennimadii xalay ahaa kooxaha hubaysan ay ku qaadeen saldhigga ama bartaasi kontarool ay ku sugnaayeen xilligaasi ciidamada ammaanka ah ee dowladda federaalk soomaaliya manaha weerarkii ugu horreeyey ee ciidamada dowladda goobaha ay ka kaga sugan yihiin degmooyinka gobolka banaadir qaado ayadoo tiro dhowr jeer hore sidoo kale ay jireen weeraro noocaasi lagu qaaday fariisimada ciidamada ah ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir dowladda soomaaliyana waxaladii duqeymaha ee ugu dambeeyay ka dhacay qaybo ka mid a waddanka syriya waraysi iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya axmed ciise in ay soomaaliya mar waliba garab taagan tahay dowladda turkiga xilli uu ku sugan yahay magaalada adis ababa ayuu hadalkani sheegay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gelinka dambe ee maanta u socdaali doona magaalada adis ababa ee dalka etoobiya madaxweyne farmaajo ayaa ka qaybgeli doona shir madaxeedka midooda afrika oo dhammaadka bishani ka dhici doona magaalada adis ababa wararka ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha uu sidoo kale ka qaybgeli doono shir gaar ah oo ay leeyihiin madaxda urur goboleedka igad ee looga hadlayo arrimaha koonfurta suudaan ka qaybgalka gelin waa ka qayb gelkiisa shirka shir madaxeedka midooda africa ayaa ah kii ugu horreeyey tan iyo markii uu la wareegay xukunka sanadkii sanadkii hore ee laba kun toddobiyo toban horaanteedii socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee adis ababa ayaa ah kiisii saddexaad tan iyo markii sanadkii hore uu ku guulaystay xilka madaxweynaha soomaaliya doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho injineer iliso ayaa maanta wareejinaya xilka wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya xilli lagu wada maalinta beri ah in uu la wareego guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho munaasabad kooban oo saaka ka dhacday xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa injineer iliso waxa uu xilka ku wareejiyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdulaahi iidaan yunis oo sii haynaya wasiirka oo sii ahaan doono kusimaha wasiirka wasaaradda warfaafinta ahna wasiir ku-xigeenka wararka ayaa waxa ay sheegayaan in injineer iliso marka uu xilkani wasiirka warfaafinta wareejiyo oo sii gudageli doono shaqadiisa cusub ee xilka gobolka banaadir waxa uuna xilkaasi kala wareegi doonaa maalinta talaadada ah ee soo socota waa guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho taabit cabdi maxamed injiniiriiso ayaa xilka wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya qabtay laba jeer iyadoo kale waxa uu hore usoo qabtay xilka wasiirka lacagta iyo xilal kale waxaana laba iyo tobankii sano ee ugu dambeeyey uu ahaa nin ka dhex muuqday dowladnimada soomaaliya warkii oo aad ka dhegaysanayseen akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo raadiyo wardheer waa naga intaa anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa idiin akrinaya warka intaynu dib u kulmayno mar kale sidaa ayuu nabadgelyo